بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم باب المجاهده baabu yahay mujaahadada macnaa nafta in lala jihaado oo waxaa weeyaan lagu khasbo waxa markaa nafta aysan jeclayn ee daacada ah in lagu khasbo عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه عائشة waxaa laga warinayaa bint abubakr sidiiq ilahay raalliha ka noqdo ana nebiya nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana ha yaquumu mid istaaga min alleyli habeenkii ayuu istaagi jiray xataa tatafadara qadamaahu ilamaayo ay dildilaacaan gomadihiisu ay tatashaqaq ilaayo gomaduhu ay dildilaacaan ayuu istaagi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam oo cibaado u taagnaan jiray habeenkii faqultu waxaan ku ihi lahu nebigu waxaan ku ihi bay tihi caisha lima tasnacu hada ya rasuula allah maxaad sidaa u samaynaysaa rasuulki ilaahdow lima tasnacu haada kaa maxaad u samaynaysaa kii inaad isdaaliso ilaa gumad ay ku dildilaacaan waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar iyadoo weliba ilaahay uu dhaafay dembigaaga kiisii hore iyo kiisii dambaba xataa isaga dhibaysaaye cibaadada isaga fududayn weyde qaala nebigu wuxuu ku uhi sala allahu alay wasalam afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuran miyaanan jeclayn afalaa uxibu miyaanan jeclayn an akuuna cabdan shakuuran inaan noqdo addoon mahadnaq badan oo ilaahay subxaana wa taala u mahad celiya sidaa inaan noqdo miyaanan jeclayn macnaa saasaan jeclay weeyaan muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidka ashukru altiraafu binicma wa ficlu maa yajibu min alطaacaati wa tarki اlmacصiya shukrigana waxay ku sheegayaan in la ictiraafo nimcada iyo in la sameeyo waxaa markaa waajiba oo daacaadka ah iyo macaasida in laga tago ayay markaa ku tilmaamayaan shukriga hada lafd الbukhaari wa naxwuhu fi صaxiixayn min riwaayaة اlmugiiraةa bn shucba lafdigaas waa lafdigi bukhaari isagoo kalena ama kan oo kalena saxeynka waa kusuga bukhariya muslimba isagoo ah min riwaayati muqrat bn shucba halkasna riwaayati caisha ka tahay muqrat bn shucba isagoo ana saxeynka xadiiska waa ku yaala wuxuu inoo tilmaamaya xadiisku inuu waxa weeyaan qofku naftiisa uu khasbo oo daacada ilaahay subxaana wa tacaala ku ilsaamiyo hadday tahay mid faralah iyo hadday tahay mid sunna aba inuu qofku nafta marka xakameeyo rasuulki ilaahi sala allahu alay wasalam o ilahay dembigiisa horkiis dambaba dhaafay maadaamuu sidaas samaynayo oo cibaada u taagnaanayo ilaa adimada dildilaacayaan bimacnaa qofkii aan dembigiisii horeykiisaba tona la dhaafin oo aan loo sheegin la dhaafay isagana ay la gudboon tahay inuu markaa cibaado waxa weeye sameeyo fara badan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu dhowaado waxaa uu tilmaamayaa sheekha loo yaqaano ibn abi jamra mushrax alxadiis ka mid ah يجب ألا يخطر ببالنا أن الذنوب التي أخبر الله تعالى أنه بفضله غفرها للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل من قبيل ما نقع نحن فيه معاذ الله لأن الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع ومن الصغائر التي فيها رذائل وحوليه وحواجبه إنه مركا قلبك kusoo dhicin dembiyada ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramay inuu nebiga u dhaafaayo inay ahayn waxaynoo ku sugan oo kale macnaa dembiyadaynu ku dhacayno iyo dembiyada nebi maxamed sala allahu alayh alih wasalam loo dhaafayaa inaanay wax shabah iskule aanay ahayn ama loo kala qiyaas qaadan kara inay ahayn waayo buu yihi lianna alambiyaa macsuumuuna min alkabaa'ir bilijmac ambiyadu waxay macsuum ka yihiin kabaa'irta ijmac baana la isku waafaqanya kabairta markaa ambiyadu maxsuum ka tahay wa min asakaa'ir alati fiiha radaa'il sidoo kalena waxay macsuum ka yihiin dembiyada sakaa'irta ah laakiin waxa weeye radaa'ilka iyo xumaantu ay ku sugan tahay bimacnaa hooseynta iyo dulinimadu ay markaa la socota waxyaabaha afcaasha xunxuna walow dembi aad weyn bayay noqonin laakiin afcaasha khisiga iyo liidashada ay ku sugan tahayna ambiyadu macsuum ay ka yihiin laakiin macasida kale waxaa leeyahay sakaa'irta kale ee aan radaaishan ahayn dembiyada kabairtaan aan ahayn taa waxa weye nebiyada ma ka dhici karta mise kama dhici karto iyada laba qol ba ku sugan oo culimada dhacda ka mina waxay leeyihin kama dhici karto ibnu jabrna waa ka mid qoladaa weliba aktarku u tiirinay inay xataa sakaa'irtu dembiyada nebiyada ka dhicin aan culimada bacda ka mina waxay maya waxa weeye waa ka dhici kartaa sakaa'irta yaryari nebiyada waa ka dhici kartaa laakiin laguma sugo ee waxa weeye waa laga baraarujiyaa calaamad shekh islam ibnu taymiya ayaana ka mid ah cidda tidhi waxa weeyaan nebiyada sakaa'iru kama dhici karaan waxa weeyaan ciddii tidhi shiica ugu horreysay isaguu yidhi waxaanay markaa doonaysa laan uga dhigtaan a'imadooda ay leeyihin waa macsuumiin ee markaa ay sugayaan inay silaan uga dhigtaan ayaanay doonayeen saas calaamat ibnu taymiya raximah llahu tacaala uu isagu markaa xooyan maro marka almuhim lakiin labada kale inaanay kabairtu ka dhicin nebiyada iyo waxa weeye sakaa'irta kuweeda liita ee radaaladu ay ku sugantah iyo liidnimadu inaanay ka dhicin labadaa iyada waa la isla ogol yahay waxaa kaloo xadidkuyna tusinayaa inay markaa tahay nicmada alle inay kuu siiyato shukri wixii ilahay subxana wa taala kuugu nimceeyey waxa weeyaan hadday caafimaad tahay iyo hadday caqli tahay iyo hadday cilmi tahay iyo hadday markaa bijamiici nicami illahi alati laa tuxsaa walaa tucad nicamka ilaahay ee aan la koobi karin inay tahay inay kuu kordhiso waxa weeye shukri iyo mahadnaq aanay kuu kordhinin kibir iyo xadgudub inay ku kordhinin waayahay markaa rasuulka ilahi sala allah alay waslam isaga cibaadadiisa cidina ku gaari kari mayso oo si kasta uu qofku u dadaalo cibaadada rasulka ilahi ma gaari karo laakiin haddana inuu ku daydo oo macnaha dariiqiisii isku dado wuxuu kala iman karo inuu kala yimaado ayaa waxa weeyaan waajibka qofka saaran uu markaa yahay can caaishata radi allahu canha nabiya sala allahu alay wasalam kaana yaquumu waxaa nebigu mid yaquum mid istaaga min alleyli habeenkii xataa tatafadara qadamahu ilaa labadiisi konton ay dildilaacaan faqultu lahu waxaan ku idhi caaisha tidhi lima tasnacu hada ya rasuula allah rasuulki ilahu maxaad sidaa u samaynaysaa oo saa isugu dhibaysaa waqad gafara allahu laka isagoo ilaahay kuu dhaafay adiga maa taqadama min dembika wixii hormaray dembigaaga iyo wamaa ta'ahara wixii dib dhacay qaala afalaa uxibu an akuna cabdan shakuura miyaanan jeclayn inaan noqdo adoon shukrinaq badan oo mahadcelin badan inaan noqdo miyaanan jeclayn macnaa waa jecelahay wey mutafaq calayhi hada lafd الbukhaari wa naxwuhu fi صaxiixayn min riwaayati muqirata ibni shucba waxa weye lafdigan bukhaari baa wariyey laakiin waxa weye isagoo la midana labada صaxiixiba waa ku yaala weeya wa can abi cabdillaahi wa yuqaalu abi cabdiraxmaan thawban mawla rasuuli اlahi salى اllah alay wasalam abi cabdillahi waxaa laga warinayaa waxaa kaloo la yidhi abu cabdiraxmaan kunyadiisu ma abi cabdillahi mise abu cabdiraxmaan kuu doonaba ha noqde waa thawbaan mawlaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam mawlihii rasuulka weeyaan radia allahu alah raallia ka noqdo qaala wuxuui samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay oo yaquulu leh calayka bikahrati sujuud waxaad laasimtaa sujuudda badan calayka bikasrati sujuud sujuudda badan waxa weeye laasim macnaa salaada badi fa inaka lan tasjada ma sujuudid lilaahi alla sajdatan sujuuda ma sujuudid ilaa rafacaka allahu biha daraja haddaad ilahay u sujuuddana ilaahay wuxuu kor kuugu qaadayaa darajo wacadda canka wuxuu kaaga tirtirayaa biha sujuuda khadi'atan gef iyo khaladna ilahay waa kaaga tirtiraya rawahu muslim xadiiskana muslim baa saxiixiisa waxa weyn ku wariyey wuxuuna inoo tilmaamayaa in waxa weeye salaada la badiyo oo marka la yidhi calayka bikasra sujuud dee sujuuddu iyadoo bilaa salaada looma jeedo badi waxyaabaha yidhahdaan min baqi min baabi idlaaq iljusi waradat lkulli jus baa la sheegado salaaddii ka mid ah oo sujuuduya salaada o dhan baana loo jeedaa weliba waxay culimadu yihahdaan haddii markaa saas kale loo sheego shay ka mida salaaddii wax kaminta la shego dhammaanteed loo jeedo shaygaas waa inu noqdaa rukni ama shardi ama wax lamid a salaadda waxyaaba muhimaadkeeda ah waa in la sheegaa marka la doonaya in inta kale ay ku tus markaa sujuudda badi baa nebigu uri sala allah alay wasalam thawbaan buu ku yuri sidaa sujuud kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aada u sujuudaana ilahay darajo korka uga qaadaya damir oo kaaga daadinaya marka la yidhi waxa weeyaan fa inaka lan tasjuda lilaahi sajdatan ikhlaaskii baa ku sugan iyadana waa sujuudda ilaahay subxaanah wa tacaala oo darajaad korka ugu qaadaya dembina kaaga daadinaya waa sujuuddii khaalisada ahayd ee lilaahi markaa loo samaynayey marka ikhlaaska lagu baraarujinaya ikhlaaska iyadaa lagu baraarujinaya od cibaado dhammaanteed haddaanay ikhlaas lahay inay ku anfacaynin haddana waxa weeyaan boorin ama baraarujin lagu baraarujinaya sujuuddaada ku dadaasho inay ilahay ukhaas noqoto oo cid kale markaa ku aragta iyo waa sujuud badan yahay waa salaad badan yahay inaanay qastigaaga ina kusoo dhicin ay noqoto lilahi keliya taasay marka kutunas marka wuxuu inoo faa'idaynayaa nawaafisha in waxa weeyaan lagu dadaalo nawaafishaasuna in markaa sayi-aadka baabiinayso tirtirayso ina alxasanaat yuhduna sayi-aat ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxa weeyaan xasanaadku waxay tirtirayaan sayi-aadka sayi-aadka ay tirtirayaan calaamat ibnu cuthaymiin raximah llah oo ka mid ah culamada ku tagtay taarikutalaadku inu gaal yahay waxa uu tilmaamayaa xadiiskan oo kale markuu maraayo kutubtiisa qaarkeed wuxuu ku tilmaamayaa qofkii ilaahay hal mar u sujuuda inaan gaalaysinaynin qofkii ilaahay hal mar u sujuuda ee lilaahi u sujuda inaan gaalaysinaynin ka jumcada tukada ama maalinta ciidda qura tukada ama rabadaanta qura tukada inaanan gaalaysin inaanu gaalaysinaynin markay keebad gaalaysa wuxu waa kii aan weligii ilahay u sujuudin islaamba ha sheegtee kii aan weligii ilaahay u sujuudin ka aan gaalaysanayaan wey waa taarikutalaadka waa kaafir akbar oo diinta ka baxay waa kaa weeye ayuu kutubtiisa qaarkii raximah اllahu taعala raxmata waasica uu ku tilmaama waayo can abi cabdillaahi wa yuqaalu abi cabdiraxmaan hawban mawlaha rasuuli اlahi salى اllahu alيه wasalama mawlihii rasuulka waxaa laga warinayaa ilahay raalliha ka noqday qaala inuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilahi baan maqlo yaquulu leh calayka bikatrati sujuud waxaad laasimtaa sujuudda badan sujuudda badan laasim fa inaka lan tasjuda ma sujuudid lilahi alla uma sujuudid sajdatan sujuud uma sujuudid ilaa rafacaka allaahu biha daraja ilahay wuxuu kor kuugu qaadaa darajo waa xuda canka wuxuu kaaga tirtiraa biha iyada khadi'atan gefna waa kaaga tirtiraa iyo khadayaad rawahu muslim wa can anasi radia allahu canhu qaala anas waxaa laga waraya raaliha ka noqdo qaala wuxuu yihi qaaba cami anas ibnu nadar radia allahu canhu can qitaali bedrin qaaba waa maqnaaday cami adeerkay oo ah anas ibnu nadar radia allahu canhu ilah raaliha ka noqdo can qitaali bedrin dagaalkii beder ayuu ka maqnaaday oma xaadirin bederna dee asxabada ka qayb gashamay badnaynba asxaabo kooban ilaa saddex boqol iyo waxoogay ah saddex boqol iyo dhowr iyo toban ayaa ka qayb gelay ba la yidhahdaa fa qaala wuxu uhi ya rasul lah rasuulka ilaadow qibta can awali qitaalin qaatalta almushrikiina waxaan ka maqnaaday dagaalkii ugu horreeyey oo mushrikiinta aad la dagaalanto la in illaahu ashhadanii haddii ilaahay ixaadirsiiyo qitaala almushrikiina dagaalka mushrikiinta lala gelayo layuriyana allahu ilaahay muujiye maa asnacu waxaan samaynayo falamaa kaana yowma uxudin maalintii uxud markay noqotay oo uxud ay xasishay inkashafa almuslimuuna muslimiinta waa faydmeen oo waa yaaceen oo in badan oo ka mida waa carartay faqaala waxa uu yihi allaahuma inii actadiru ilayka mima sanca haaulaa anas ibnu nadar baa odhanaya ilahu waxaan kaaga cudur daaranayaa waxay sameeyeen kuwaasu yacni asxaabah asxaabadiisu ujeeda oo waxa weeye faydanka ay faydmeen baan ilahu kaaga cudur daaranaya wa abraw ilayka waxaan ilahu kaaga beri noqonayaa mima sanca haaulaa yacni almushrikiin waxay sameeyeen kuwaasu oo mushrikiinta ah oo nebiga ilahay la dagaalamaya waxay sameeyeen ilahu beri baan kaaga ahay uma taqadama waa hormaray oo dagaalkii ayuu markaa u hormaray fastaqbalahu waxaa soo qaabilo ka hor yimi sacd ibn mucaad sacd ibn mucaad baa ka hor yimi fa qaala wuxu uhi ya sacad ya sacd ibn mucaad aljanna warabu lkacba inii ajidu riixahaa min duuni uxud jannada jannada waxa weeye rabbiga kacbada ayaan ku dhaartaye inii ajidu riixahaa waxaan helayaa oo jannada urteedii aan ka helaya min duuni uxudin buurta uxud sukadeeda ayaabaan jannadii iga soo uraysaaba jannadiiba halkan dhow bay iga soo uraysaa qaala sacdu sacad wuxu uhi fama stadactum aan kari kari ya rasuula allah rasuulka ilahi umaa sanca ninkaas wuxuu sameeyey inuu gaaladii qaabilay oo isagoon cidba wadanin waxa weeyaan kafool kafool u wajahay ma kari karan arrinkaa qaala anasun anas waxa uu yidhi raawigii xadiiska fawajadnaahu nink inanku adeerka u ahaa fawajadnaa bihi waxaanu hellay ninkii anas ibnadar la odhan jiray bidcan wa hamaaniina darbatan bisayf dhowr iyo siddeetan darbo oo seefa aw tacnatin birumxin ama ahaaday waran lagu muday aw ramyati bisahmin ama ahaatay leeb lagu ganay wawajadnaa waxaanu hellay qad qutila iyadoo la dilay wa mahala bihi lmushrikuuna mushrikiintuna ay googooyeen oo cadcad u jareen famaa carafahu axadun qofna ma garanin ilaa ukhtuhu walaashii mooyaane bibanaanihi yan waxay ku garatay farihiisii ama xubnihiisii ayay ku garatay macnaha xubnihii faraha ayay waxa weeye ku garatay laakiin qof kaloo gartay maba jirin sida ninkaa loo jarjaray cadcad loogu gooyey qaala anatonas wuxu anas ibnu malik kunaa waxaanu naraa qaar arka aw nadunna ma maleeya ana hadihi alaaya aayaddani nasalat fiihi inay kusoo degtay isaga wa fii ashbaahihi anas nadar iyo ragga la nooca inay aayaddani kusoo degtay baanu malaynaynay ama aanu ra'yiyeynaynay aayaddu waa tee min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi fa minhum man qada naxu minhu yantadir mu'miniinta waxaa ka mid a rag sadaquu maa caahadu llaha ka run sheegay waxa ilahay kula balabeen caleyhi isaga ilaa aakhirihi ila akhir aaya aayadda markaa dhamaadkeeda ayaan waxaan u arkaynay inay anas ibnu nadar iyo amhaashiisa inay kusoo degtay muttafaqun calayhi weeya bukhaariya muslim baa isku waafaqay qowlu layariyana allahu ru'ya bidami lyaai wa kasri ra layuriyanna yada la dumeeyo ra'dana la fadxee la kasreeyo ay layudhiranna allahu dalika linnaasi ilahay wuu muujin doonaa waxa weeyaan wax aan sameeyo maalintaas ilahay dadka waa u muujin dadku arki doonaa waaye waa ru'ya bifatxihima waxaa la kaloo la wariya labada la fadxiyo wa macnaahu daahirun e layaranna allahu markaan wey layaranna allahu ilahay waa arki doonaa ilahay waa arki doonaa bimacnaa ilaahay subxaanahu watacaala dee awalba wooga say wax u dhacayaan laakiin waxa weeyaan inay waaqac timaado xaqiiqatan loo arko ayuu uga jeedaa markaana xadiiskani waxa uu inoo tilmaamayaa saxaabadii rasuulka radi allahu tacala canhum qaar ka mid ah iyo sida markaa naftooda aanay markaa waxa weeyaan waxba ugu aaba yeeli jirin ay ugu khasbi jireen ay ugu kalifi jireen waxa weeyaan xaqa iyo jihaadka iyo jihaadka inay ugu kalifi jireen ninkaa le anas ibnu nadar dagaalkii beder waa ka maqnaaday sababtu ugu maqnaadena wuxuu ahaa dagaalka beder dagaal loo wada balnay mu ahayn ee nebigu sala allahu alay wasalam isagoo madiino jooga ayaa laba nin u yimaadeen markaasay u sheegeen markaa waxa weeye safar qurayshi leedahay oo shaam ka yimi oo maalmaha caynkaa soo beegan oo waxa weeyaan soo socda abu sufyaan baa safarkana waday ilaa iyo waxa weeyaan xoolaha ad fara badanina waa saaraaye ragga watay colka wadayna ilaa afartan nin oo qura ah gebigiisuda marka nebigu sala allahu alay wasalam saxaabada wixii markaa diyaar ahaa ayuun buuhi na keena wuxuuna doonay inuu markaa jidka u galo oo safarkaa soo qabto saddex boqol iyo waxoogay baa raacay ilaa dhowr iyo toban marna saddexiyo toban afar iyo ilaa sideed iyo toban inta udhexaysa meelahaasaa lagu sheegaa dabeetana waxa weeyaan waa kuwii dee ka baxsaday oo waxa weeya abu sufyaan markuu warkii helay ayuu waxa weeyaan dariiqa saaxilka maray waddo aada uga fogo oo tii markaa loo mari jiray maka iyo shaamka dhexaysa aan ahayn buu mariyay colkii qurayshi markay maqashay weliba nin buu diray abu sufyaan makuu u diray wuxuu yidhi waxa weeyaan quraysh wargiya xataa safarkiini la qabsay safarkiini la qabsay dabeetana way soo baxeen iyagoo ciidan aad fara badana isaguna waxa weeya waa safarkii waa badbaaday markuu tagay warqad kasoo dabadi war badbaadna soo noqda soo noqda waxa weeya hal qoys bani suhra nima kala ohan jiren inay ahayan malaynayaa adigu halkaa markaa reer ama hal jilib oo odaygood yidhi na celiyo ilaa saddex boqol iyo waxoogee baa noqday intii kale waxa beder bay yimaadeen iyagoo kun ku dhow dhow kun nin iyagoo ku dhow dhow saxaabadii rasuulkuna waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban dagaalkii beder ba halkaa ka dhacay ilaahay subxaanahu watacaala uu markaa diinta kor ugu qaaday yowma alfurqaan lagu magacaabay an lagu magacaabay waa la garanaya do markaa dee saxaabadiina waxa weye wax yar baa laga dilaayeeyey ilaa afar iyo toban meelaha ah dee saxaabadii laga dilay gaaladiina marka waxa weya toddobaatanna waa laga dilay toddobaatana waa laga qabta jab baa ka dhacay marka ninka loo yaqaan asmnu nathar maalintaasna goobjoogahay dabeetana wuxuu jeclaystay inuu markaa dee joogi lahaa wuxu uhi rasuulka ilah maalintaan waan maqnaaday oo qadarka ilahay baan ku maqnaaday laakiin haddii aan goob dambe xaadiro oo gaalo lagula kulmo bal waxa weye san wax u galo waa la ogaan doonaa riya iyo istuskamay ahayn laakiin waxa weeye waxaa laga qaadanayaa bay idhahdeen oo markaa ka ahayd inuu qofku naftiisa ku ilsaamiyo waxyaabaha markaa waxa weeyaan danteeda ah kuna ballan qaado wacdiga markaas leeyahy waad fulinaysaa inuu ku ballan qaadi karo marka ballan uu galay oo nebi maxamed sal l slam u sheegay oo waxa weeye alla la galay ayuu ahaa inuu markaa maalin dagaal hadduu xaadiro inuu markaa waxa weeyaan aan waxba iskula hadhin sidii baana u dhacday dagaalkiina waa galay waxa weeyaan markuu dagaalkii gelaayey waxa weeye laba shay buu ilahay markaa uga cudur daartay inuu gaalada safkoodii iyo waxay samaynayaan ilahay buu uga cudur daartay saxaabadii maalintaa markaa faydintay ee waxa weeyaan jabkuu ku yimina waxay sameeyeen inay faydmayeen ama ay carareena iyana ilahay buu uga cudur daartay dagaalkiina waa gala markuu dagaalkii galayna de isna waa laayey isna waa la dili isna waa la dili daliiluma aha dadka qaarkood waxay sameeyaan oo in laismiidaamiyo ama in laisqarxiyo daliil uma aha adnina shayna uguma sugnaa leannahu isaga waxa weye hubkiisiina kuma dhicin wuxuu isagu markaa xidhxidhayno ama markaa isagu markaa soo sameeyeyna laguma dilin waxa hubkii gaalada ku dhaco lagu dili sida dadkii kale dagaalamayayba hub gaalada ugu dhacaysay ayuunba isagana ugu dhacday ayuunba isagana waxa weyan ugu dhacday dabeetana waxa weeyaan waa la googooyey waa la googooyey googooynta markaa la googooyey iyagoo iyagu saa u samaynaya haddana nebiga saxabadiisa waxmay googoynin gaaladana afcaasha xunay sameeyaan ama afcaashay sameeyaanba haddaanay shareecadeynu markaa banaynaynin gaalaa nagu samaysto waanu ka aargowdanaynaa na sidii baanu ku samaynaynaa mid markaa waa dhidhim ah saxabadda rasuulka saa loo jarjaray cadcad loo googooyey haddana nebigu sala allah alay slam kood iyaga la laayay ma odhanin mid ka mid ah dheg ha laga gooyo ama gacan ha laga gooyo ama sanka ha laga gooyo sanka ha laga gooyo midna ma odhanin waayahay almuhim maxalushaahidku hadda waxaa weeye inuu qofku naftiisa waxa weeyaan jihaad la galo oo waxyaabaha ay markaa karaahiyeysanayso uu waxa weeyaan ku khasbo oo daacada alla ah hadday tahay markaa faraa'ida iyo hadday tahay waxa weeye sunanta inuu mid kasta waxa weye naftiisa waxa weeyaan ku khasbo oo waxa weye ku xakameeyo waayo nafta haddaanad markaa waxa weye adigu khasbin yara ku khasbaysa weeyaan can anasin radi allahu canhu qala wuxu uhi qaaba cami adeerkay waa maqnaaday anas ibnu nadrin ahaa radi allahu canhu can qitaali badrin buu ka maqnaaday faqaala ya rasuul allah wuxuu rasuulka ilaadow qibtu can awali qitaalin waxaan ka maqnaaday dagaalkii u horreeyey oo qaatalta almushrikiina mushrikiinta ahaad kula dagaalantay lain illaahu ashhadanii haddii ilaahay ixaadirsiiyo qitaala almushrikiina dagaalka mushrikiinta la yuriyana allahu ilaahay wuu muujin doonaa maa asna waxaan samaynayo falamaa kaana yowma uxudi maalintii uxud markay xasishay oo um uxud ay dhacday inkashafa almuslimin muslimiintu waa faydmiyeen faqaala wuxu uhi ninka anas leh anas bnu nadar allahuma ini actadiru allaahuma actadiru ilayka ilaahu waxaan kaaga cudur daaranayaa mima sanaca haaulaa'i kuwaas waxay sameeyeen yani asxaabah u jeedaa wa abraw ilayka waxaan beri kaaga ahay oo aan kaa magan gelayaa mima sanca haaulaa'i kuwaas waxay sameeyeen yani almushrikiin uma taqadama waa hormaro faاstaqbalahu sacadu ibnu mucaad baa soo qaabilay faqala wuxu ya sacad ya sacad ibnu mucaad aljanna wa rab lkacba jannadii ilaahay baan ku dhaartaye inii ajidu riixahaa waxaan ka helayaa urteedii min duuni uxidin waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu markaa u muujiyey oo waxa weeyaan urti jannada xaqiiqatan loo siiyey ayaa waxa weya mumkin oo suurtagal ah waxaa kaloo dhici kartaa xuduurka ay qalbigiisa kuso xaadirsan tahay haddii sidan lagu dilo kalsoonidu nafta ku qabo inuu waxa weeya janno gelaayo inay kaana inay uraysoo kale ay uga dhigan tahay inay uraysoo kale ay uga dhigan tahay ayaa laftigeedu waxay muxtamila oo suurtagal ah qaala sacad wuxu uhi fama stadactum aan kari karin ya rasuul rasuulka maa sanca wuxuu sameeyey ninkaasu qaala anas wuxuu yihi fawajadnaahu waxaanu helay bidcan wa hamaaniina darbatan bisayf dhowr iyo siddeetan markaa nabar oo isugu jira darbatan bisayf sayf lagu dhuftay aw dacnatin biruxin ama waran markaa laga taagay aw ramyati bisahmin ama waxa weeyaan leeb waxa weeyaan lasoo shiishada lagu soo dhuftay dhowr iyo siddeetan nabar ayaa ku dhacay maalintaa wawajadnaahu qad qutila waxaanu helay isagoo la dilado wamathala bihi lmushrikuuna mushrikiinta ay googooyeen famaa carafahu axadun qofna ma gala ilaa waktuhu walashii mooye bibanaani bay ku garatay iyaduna qaala anasu nas wuxu kunaa waxaan naraa qaar aragta aw nadunnu maleeya qaar ra'yiyeeya ictiqaadiya ama maleeya ana hadihi alaayata aayadda nazalat fiihi wa fii ashbaahihi inay isaga iyo ragga la midka kusoo degtay min almuminiina rijaaluhu sadaquu maa caahadu llaha calayhi muminiinta waxaa ka mid ah rag ka run sheegay waxa ilaahay subxaana wa taala kula cahd sameen oo kula ballameen ayaa ka mid ah ilaa akhirihi ilaa akhir aaya mutafaqun calayhi qawluhu layariyana allahu ruwiya bidami lyaayi wa katri raa'i ay layudhirana allahu dalika linnaas ilahay dadka waa u muujin doonaa kaa wa ruwiya bifatxihimaa wa macnaahu daahirun buu yihi bimacnaa ilahay waa arki doonaa markaana weeyaan wallahu aclam baabu bayaani katrati duruq alkhayr waxa uu baab u yahay caddayn la caddaynaayo badnaanta waddooyinka khayrku ay badan yihiin oo qofkii khayr doona wadda uu u maro aan waayeynin qofkii khayr doona wadda uu u maro aan waayeynin can abidari radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam abidar waxaa laga warinaya isagoo nebiga ka warinaya qaala nebigu inuu yidhi laqad ra'aytu rajula yataqalabu fi ljanna fi shajaratin qatacahaa min dahri dariiqin kaanat tu'di lmuslimiin laqad ra'aytu xaggaa waan arkay rajulan baan arkay nin ninkaasoo yataqalabu isku rogrogaaya fi ljannati jannada isku rogrogaaya oo ku welgelimaysanaya ama jannada markaa waxa weeyaan ku ciyaaraya jannadusa isugu laba rogaya fii shajaratin qadacahaa ay fii sababi shajaratin qadacahaa geed uu gooyey sababtii ayuu isugu rogrogayaa min ariiqi min dahri min dahri dariiqi waddada markaa dhabarkeeda ama waddada uu ka gooyey waddada geedu ka gooyey geedaas oo ahayd kaanat aatay tu'dii mid dhibta almuslimiina muslimiinta dhibta geed muslimiinta dhibi jirtay oo uu gooyey sababteedu waddada ayuu markaa jannada uu waxa weeye isugu rogrogayaa oo jannada uu ku galay weeyaan wa fii riwaayati riwaya kale waxa sheegay mara rajulun nin baa wuxuu soo maray biqusni shajaratin waxa weeyaan laan geed ka mid ah laan geed ka mid ah alaa dahri calaa dahri dariiqin waddada markaa dhabarkeeda waxa weeyaan ama waddada markaa bartankeeda markaad ahaatay waddada markaa kusoo baxday fa qaala wuxuu yihi wallahi la unaxiyana haada cani lmuslimiin ilaahay baan ku dhaartay la unaxiyana ka fogeeye oo ka fogeeye haadaa kaa min almuslimiin muslimiinta ka fogeeye laa tu'diihim oo ma dhibi doonto taasu fa udkhila aljanna dabeetana jannada ayaa lagu geliyey sababteedii jannada ayaa lagu geliyey wa fii riwaayati lahumaa riwaayo kaloo bukhaariya muslimadu ay warinayeen waxay sheegaysaa baynamaa rajulun wakti nin yamshi uu soconayay biariiqin waddo uu maraayey wajada qusna shawkin wuxuu helay laan qodax ah cala dariiqi waddada ayuu ka helay fa akharahu waa dib dhigay oo waddadii buu ka duway fashakara allaahu lahu wagafara lahu ilahay waa u shukri naqay oo waa u dembi dhaafay ay qabilahu waasnaa calayhi fashakara allaahu lahu ay qabilahu wa asnaa calayhi weeya ay ku fasireen culimmadu waa ka aqbalay camalkiisa waana ku ammaanay dembigiisana waa dhaaf dembigiisina ilahay subxaana wa tacaala waa u dhaafay markaa wuxuu tilmaamaya xadiiskani camal aan weynayn ficil ahaan marka loo eego wax weyn aan ahayn oo haddana waxa weeye sababay in janno la galo oo intaad gudin qaadato la-aan waddada kusoo baxda inaad goysaa dee wax markaa shaqo badan iyo culays badan toonale maaha oo camal fudud weeyaan camal fudud oo aan weynayn weeyaan haddana ilaahay subxaana wa tacaala ciddii samaysay wuxuu ku abaalmariyey inuu janno galo inuu janno galo ba ilahay ku abaalmariyey marka muxuu tilmaamayaa baabu bayaani katrat duruq soynuma odhanin katrat duruq alkhayr in qofkii khayr doonaya meel kastuu maraba uu ka helayo khayr u ka sameeyo khayrkana aanad u fahmin ashyaa mucayan oo keliya waddo kastaad marto haddaad khayr dalab tahay waxaad ka helaysaa waxaad ilahay ugu dhawaato khayra waayahay markaa dhagaxaad dooda ka duwayso iyo waxa weeyaan qorjabka ad ka qaadayso iyo musbaarka ad ka tuurayso waxay ka mid noqonayaan waxyaabaha markaa janno lagu geli karo oo janno kuu sababi kara bay ka mid taha waayahay marka ninkaasu waxa uu markaa sameeyey camal lilaahi uu sameeyey ilaahay dartiu markaa u sameeyey oo aan waxa weeyaan daahir ahaan saa usii culaysnayn oo waxay mashaqo badan nafta aanay ku sugnayn haddana ilahi subxaana wa tacala uu janno ku geliyey ilahay janna ku geliyey waayahay can abi dari radi allahu canhu can nabiyi sala اlah alay slam qala wuxu laqad ra'aytu rajulan nin baan arkay yataqalabu isku rogrogaaya fi ljanati janaaba fi shajaratin qadacaha ay fi sababi shajaratin qadacaha laan ama waxa weeye geed uu ka gooyey sababteed min dahri dariiqi wadada dhexdeeda uu ka gooyey sababteed ayuu jannada isugu rogrogayaa geedaasoo kaanat atay tu'dii mid dhibta almuslimiin muslimiinta dhibta rawaahu muslim wey wa fii riwaayatin riwaaya kale waxay sheegay mara rajulu nin baa soo maray biqusli shajaratin waxa weeyaan laan waxa weeye geed ka mid ah oo calaa dahri dariiqi waddada markaa dhexdeeda ahaatay ama waddada dhabarkeeda ahaatay fa qaala wuxuu wallaahi baan ku dhaartay la unaxiyannaha daac can ilmuslimiina ilaahay baan ku dhaartay waa ka fogeynaya taa muslimiinta laa tu'diihim oo ma dhibi doonto fa udkhila aljanna jannadii ayaa lagu geliyey wa fii riwaayati lahuma riwaayo kaloo bukhaari muslim ay warinaya waxay sheegaysay baynamaa rajulun wakti nin yamshi uu soconaayo bidariiqin waddada uu soconaayo wajada qusna shawkin wuxuu helay la-aan qodaxa ayuu helay la-aan waxa weeyaan qodax leh ayuu markaa helay cala dariiqi waddada ayuu ka helay fa akharahu dib buu uga qaaday una waddadii buu ka baneeyey waddadii ayuu ka baneeyey qodaxdii fashakara allahu lahu wagafara lahu ilaahay subxaanahu watacaala waa u shukri naqay camalkiisuu aqbalay waana ku ammaanay dembigiisa ilahay subxana wa tacala waa dhaaf wa canhu abidar waxaa laga warinaya ilahay raalliha ka noqdo qaala wuxu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilahi waxa uu yidhi man tawada'a kii weysaysta fa axsana alwuduu'a weysada hagaajiya uma ata aljumucata jumcada taga oo fastamaca dhegaysta oo wa ansato aamusa gufira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumca intaa udhexaysa jumcada iyo jumcada kale inta udhaxaysa yaa loo dhaafaa wa ziyaaratu halaaata ayaam iyo saddex maalmood oo weliba dheeraada iyo saddex maalmood oo weliba dheeraada waman xasa waman masal xasa kii markaa taabta quruuruxa faqad laqaa kaasu laqwi ayuu markaa la yimi laqwi iyo qalad ayuu la yimi rawaahu muslim xadiiskana muslim baa saxiixiisa waxaan kusoo wariyey waaya wuxuu inoo tilmaamayaa qofkii weysada hagaajiya oo si fiican u weysaysta arkaanteedii iyo waajibaadkeedii iyo sunanteedii iyo aadaabteedii la yimaada oo weysan kaamila weysaysta dabeetana jumcada yimaada jumcada yimaada maxaa laga wadaa e ata almasjida liyusaliya salaata aljumca masaajidka yimaada siduu ugu tukado salaadii jimce waxaana waxaa jumco loogu magacaabay liijtimaaci innaas laha inay dadku u soo ururaan darteed ayaa jumcana loogu magacaaba marka qofkii sidaa u yimaada dabeetana aamusa oo khudbadda dhegaysta aamusku wuxuu bilaabmayaa marka marka khadiibku uu khudbadda bilaabo marka waa dhegaysanaya khudbaddii waana aamusan yahay kaa maxaa u sugnaaday ufira lahu ma taqadama min db ma qufira lahu ma baynahu bayn jumcati dhe qufira lahu ma baynahu wa bayna aljumca bimacnaa bayna hadihi اljumca wa bayna jumcati اlأkhra jumcadan iyo jumcada soo socota inta udhaxaysa ayaa loo dhaafaa waa wa siyaad alaata ayaam iyo saddex maalmood oo dheeraada marka camalkaa keliya maalinta aad samaysay in markaa toban casho lagugu dhaafaayo toban casho in lagugu dhaafaayo ayuu xadisku tilmaamaya waxaa la dhaafaya waa maxay adigu waxa weye jumhuurku waxay yidhahan waxa la dhaafaya waa saqaairtii waxaa la dhaafayaa waa saqaairtii bay jamaahirtu yidhahdeen bacd culimada ka mid waxay ahaa saqaair iyo kabaair ba in la dhaafaa waxa weeyaan waa suuragal weeyaan lakin jamaahirtu waxay maraan waxaa la dhaafayaa inay tahay maxay saqaairta qofkii quruurux qaada ama quruurux taataabta isagoo markaa jumcaddii dhegaysanaya khudbaddii dhegaysanaya kaasu laqwigu la yimi ama riwaayada sheegaysa waman laqaa falaa jumcata lah iyadu waa daciifa weeyaan waman laqaa falaa jumcata lahu riwaayada sheegaysa waa daciifa weeyaan lakin saxiixa waa ahay waxa weeyaan faqad laqaa waman masal xasa faqad laqaa kaasi wax laqwiya oo aan loo baahnayn ayuu markaa wax weyan ku dhacay weeyaan laqwina waxa asalkiisa waa alkalaam albaatil weeyaan waa hadalka markaa baatilka ah ee xun iyo laqwi la yihahdaa ee wax faa'iida aan lahayn waxay leeyahy hadda halkan waxaa looga jeedaa asqara thawaaba aljumca hadduu isagoo waxa weeyaan jumcaddii dhegaysanaya uu ku hadlo ku dhex sheekeeyo wuxuu markaa waxa weeyaan dhacaaya ajarkii jumcada lakiin kolleyba jumcadu waa ka dhacaysaa waa faralkii jumcadu waa ka gudayaa oo la odhan maayo soo celi laqwi baad la timid salaaddii soo celi la odhan maayo laakiin waxa weeyaan ajarkii uu ka heli lahaa ee loo ballan qaaday xadiiska iga soro sheegaayey ayuu iswaasiinaya taa markay noqota wajibka wuxuu noqonayaa in haddii khudbaddaasu bilaabanto afkaaga aada haysato ilaama iyo khudbadda laga faaruqaayo ilama khudbada laga faaruqaayo qofna aanad la hadlin qofkii waxa weyan hadlaya daftaad aamus adiga laftigaagi ba laqwiyey oo khalad ku dhacay waayahay marka waa inu qofka hadii khudbadda la bilaabo ilaa intay ka dhamaanayso afkiisa waa inu haystaa xataa waxay culimadu yihahdeen saliga nebiga sala allahu alayh wasalam inta khudbadda la akriyaayo in lagu saliyo waa laga fiican yahay waxaa habboon marka waxay khudbaddu dhammaato inuu nebiga ku saliyo maadaama in badan khadiib kusoo celinaya saliga nebiga qofkana ay tahay markuu markaa saliga maqla nebiga sunna ku saliyo waxay aan dib ha u dhigto dabeetana waxa weye markuu khudbadda laga faaruqo nebigaa ku saliyo sala allahu alayh ali wasalam si ay ugu rumowdo inaanu juuqna odhanin inta khudbaddaa socotin in markaasaa lagu dadaalo ayaa markaa muhima weeye jumcadu waxa weye jamaacay u baahanto jamaca la-aanteed ma ansaxayso masaajid meel aan hayna kuma ansaxdo masaajid meel aan hayna waxa weeyaan kuma ansaxdo oo haddii waxa weya dadka reer miyiga ay miyigaas kale inta iska ursan war jumca ina tujiya yidhahdaan laa yuqbalu minhu kama ansaxayso waayo wax waktigii nebiga iyo waktigii saxaabada wax jiray may ahayn wax jiray may ahayn weeyaan وعن أبي dr wxaa laga wariyay qala wxu qala rajul qala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi man tawadaأa kii weysaysta faaxsana اlwuduأa weysada hagaajiya uma ata اljumcata dabeetna jumcadeed macnaa masaajidka yimaada ee liyusali اljumca oo fastamca dhegaysta وansata aamusa qufira lahu waa loo dhaafaa maa bayna wa bayna aljumca waxaa loo dhaafaa jumcada iyo ilaa jumcada kale intaa udhexaysaa loo dhaafaa wastiyaatu alaaata ayaam iyo saddex maalmoodoo weliba dheeraada waman masal xasa faqad laqaa kii markaa quruuraxayo waxaa taataabto quruxa ku mashquulaana kaasuna laqwi ayuu waxa weeye la yimi weeyaan rawaahu muslim baabu fi liqtisaadi fi taaca waxa uu baabu yahay aliqtisaadu fi taaca in markaa waxa weeyaan daacada markaa la dhexdhexaysto oo aan waxa weeyaan quluwi lagula imanin iyo xadgudub lagana gaabinin oo taqsiir iyo dib u dhac iyadana aan lagula imanin ee si markaa dhexdhexaad ah oo waxa weyaan cadliya oo qofkii cibaadadii u daa'imi karo waxa weeye ajarna uu ku heli karo uu wax wey ula yimaado can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى allahu alayh alih wasalam abu hureyre waxaa laga warinaya nebiga isagoo ka warinaya qaala nebigu inuu yidhi ina addiina yusrun diintu waa fudayd walan yushaada addiinu ilaa qalabahu walan yushaada addiinu waxa weeyaan layskuma adkeeyo diinta ilaa qalabahu haddii laysku adkeeyona ciddii isku adkaysa waa ka qaalib noqotaa fasadiduu waxa weeyaan toosnaada oo waxa weeyaan dhexdhexaad dhexdhexaysta wa qaaribu dhodhowaysta wa abshiruu bushaaraysta wastaciinuu kaalmaysta bilqudwati jarmaadada warawxati caraaba'a wa shayin min adulja iyo shay ka mida habeennimada iyo guuraynta shay guuraynta ka mida manaa habeennimada ka mida rawa bukhaari bukhaari baa xadka saxiix kusoo wariyey wa fii riwaayati lahu riwaayo kaloo bukhaari usugnaaday waxay sheegaysaa sadiduu waqaaribuu waxa weeyaan toosnaada oo waxa weeyaan dhodhowaysta waqduu jarmaada wa ruuxuu caraaba wa shayin min adulja ay wastaciinuu bishayin min adulja waxaa kaalmaysataan shay markaa waxa weeyaan guuraa ka mida ama habeenkii ka mida kaalmaysta alqasta alqasta tabluqu waxa weeyaan waxa weeye mansuubun bay cala aliqraa waxaana laga wadaa ilzamuu atawasuda ilzamuu atawasuda fi اlamri min gayri ifraadin walaa tafriid waxaa weeyaan shayga markaa dhexdhexaysta dhexdhexaysta dhexdhexaysta oo ifraad iyo tafriid madaha la imanina ka gudbitaana ka gudubtaan xadkii oo inta iskeliftaan deetana aad taraartaan iyo qusuur aa gaabisana deetana aa habsaantaan labada waxa weeyaan dhexdhexooda waxa weeyaan dhexdhexaysta waa khayru lumuur awsaaduha weeyaan umuuraha kuwada dhexdhexaadka ayaa ugu fiican waa yahay marka wuxuu tilmaamayaa in uu qofku waxa weeyaan aan umuuraha iskuna dhibin oo isku shidaynin oo waxa weeya diintii aanu isku isku adadkaynin oo wax qalafsan iskaga dhigin oo shay kasta markaasoo dhan halka ugu sarraysa ka gaadh aanu waxa weeya dee gaboodfal iyo dibdhacna aanu imanin laakiin la dhexdhexaysto oo la toosnaado oo la bushaaraysto oo acmaasha saalixaadkaad samaynayso aad aad ugu bush- aad ku bushaaraysto ilahi ka- ka ajar siinayo aad kaalmaysatid waxa weeya gelin hore iyo gelin dambe iyo habeenkii wax ka mid ah aad kaalmaysatid oo aanad waxa weeya haddaad tahdaa habeen oo dhan waan soo jeedaya waxaa laga yaabaa inaad markaa dee tabcaanto daasho oo faralkii ka seexato waxaa weeye cagsiga haddaad timaado aanad cibaado fiican ba la imanin ama taa mee faralku ma ku ku tuntuunsanaya waxaa laga yaabaa inuu markaa waxa weya faralkii inaad dib uga sii dhacdo isteb isteb aad uga dhacdo oo dabeetana aad waxa weeyaan dee markaana dayacanto lunto lakin waxaa loo baahan yahay waxa weeye bayna bayn bal hadda si- isaga fasiri doonaan si akrino qowlu addiina huwa marfuucun calaa maa lam yutama faaciluhu halka wuri addiinu lam yushaada diinu waa marfuuc waa lima lam yusama faaciluhu faacilkiisi baan la sheeginoo macna naayib faacilki bay noqonaysaa addiinu wa ru'ya mansuuban mansuubna waa la wariyey waayahay oo waxa weeye addiina la yidhaahdo wa ru'ya lan yushaada diina axadun faacilkii marka axad weeye iskuma adkeeyo qofna diinta wa qowluhu salى اllahu alيه wasalam ilaa qalabahu ay qalabahu diinu wacajaza dalika wacajaza ذلك المشhاad عن مقاومة الدين لkثرة درقه marka l ilaa qalبh waxa weeye waxaa laga wadaa diinta ayaa ka qaali noqota kan mushaadkaas ku adadkaynana waa ka caajisaa inuu diinta markaa duruqdeedii badnayd muqaawameeyo la wada yimaado ayuu ka caajisa ka taag dareeya waayahay wاlqudوaة waa as- sayru أwل النahaar qudwadu waa maalinta gelinkeeda hore in la socdo wrawxatuna aakhiru nahaari weeye maalinta gelinkeeda dambe in la socdo weeye waa sida qaalibka ah lakiin waqtiyada qaarkood ba socod oo dhan gelin hore ha dhaco ama gelin dambe ha dhaco rawax waa la yidhahdaa culamada luqadana waa soo naqliyeen gelin hore iyo gelin dambe kortona hala socdee waxa weeyaan rawax waa la yidhahda waa kusoo aroortaa lakiin sida qaalibka ah ayaa rawax gelinka dambe loo isticmaala qudugna gelinka hore loo isticmaala wadulcatuna waa aakhiru leyl weeye habeenka xaggiisa dambe weeye wa hada isticaaraة wa tamhiilu taasuna waxa weeyaan waa isticaaro bimacnaa waa tashbiih waayo iyo tamhiilin iyo tusaalayn wa macnaha waxa weeye istica- istaciinu waxaa kaalmaysataan calaa daacati illahi caza wajal ilahay daacadiisa waxaa u kaalmaysataan bilacmaali acmaasha u kaalmaysta fii waqti nashaadikum waqtiga firfircoonidiina camalka aa samaysaan iyo wa faraaqi quluubikum qalbiyadiin waqtiga faaruqa tahay oo aanay markaa mashquul ahayn mashquuliye cibaadadii bxayثu tastaliduuna alcibaadaةa walaa tas'amuuna meel oo aa cibaadada macaansanaysaan oo aydan ka daalaynin wa tabliquuna maqsuudakum maqsuudkiin iyo ujeedadiinana aa gaadhaysaan kama ana musaafira hadda tusaala u fiirso kama ana almusaafira alxaadiq sida qofka musaafirka ah xariifka ahi yasiiru uu u socdo fi hadi alawqaat wakhtiyadan wayastarix uu raaxaysto huwa isaga iyo wa daabatuhu daabadiisuna fii kayriha waktiyadan waqtiga aan iska raaxaysto fayasila uu gaadho almaqsuuda ujeedadiisii u gaadho bikayri tacbin daal la-aanti iyo tacab la-aanti uu ku gaadho oo qofka safarka ahi waxaa la yaqaanaa inuu waxa weeyaan qofka safarka ahi waxaa la yaqaanaa wuxuu socdaa waxa weeyaan maalinta markaa waxa weeyaan gelinkeeda hore subaxdii gelin hore u socdaa qorka kulayla markay noqotona waa harsadaa galabtiina waa caraaba habeenkiina guura waa la yimaadaado fiidhoraadka iyo gelin dambeedka labadaba fiidka horena xalay waxoogay buu gudhaa xagga dambena intaan waagu berihi waxoogay buu ka guureeyaa intaa markuu sameeyo maqsuudkiisina waa gaadhaa biduuni tacbin walaa shidda isagoo dhibaato iyo tacab aan gaadhin isagiyo daabadiisabana laakiin hadduu yidhahdo markaan saaka jarmaalay caawa maan hoyanayaa oo laba iyo tobanka maalintii waan soconayaa maxaa ka dhalanaysa daynu halkaa ku gataatay dhaco berito isaga iyo daabadiisii intee shaqaajin kari waayo waa tamhiil iyo tusaale caqliya oo waxna lagu miisaalinaayo waxna lagu miisaalin nabigana sala allah alayh wasalam wuxuu had iyo jeer ale dadka wax ugu miisaalin jiray misaalkay wada fahmayaan oo waxyaabaha waxa weeyaan dadka acraabta ay reer miyiga waxyaabahay si fiican u fahmi karaan arigoodii iyo geeloodii ayaa laga yaha wax ugu miisaaliyo arigoodii iyo geeloodii iyo qaabkay u dhaqi jireen ayaa laga yaha waxyaaba badan oo cibaadad ka mid ah inuu wax weya ugu miisaaliyo ayaa waxay dhacaysa waxaad moodaa waqtigu inaga markaa urursan yahay dhacsan yahay halkaasuu inoogu joogi doona maanta wallahu aclam subxaanaka allahu bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayka وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم